magaalada muqdisho waxaa ka furmaya shir weyne maaragtay heer qaran ah oo ujeedadiisu tahay in looga hadlo aragtida siyaasadeed ee la rajeynayo in labada kun iyo lix iyo tobanka oo ku eg mandate-ka dowladda federaalka soomaaliyeed shirkan waa shir soconaya muddo shan casho ah labada ilaa lixda sebtember islamarkaana looga hadli doono daba fara badan oo saameeya siyaasadda waa gartay marka ergada kasoo qeybgalaysa shirkan ee lagu casuumay waxaa loo fiiriyey kaalinta ay bulshada ku leeyihiin aqoontooda iyo waxgalka bulsh bulshada ay ku dhex leeyihin miyaa loo fiiriyey mise dowladdaa go-aansatay oo soo xulatay oo rabta inay shirka ka qayb galaan maya runtii waa dad wada madax banaan waa dad ay dowladda u aragtay inay yihiin dadkii runtii fikirka ama mateli karay shacabka soomaaliyeed waa adag tahay in dalka soomaaliya oo hadda la socoto xaaladda aan ku jirno laba iyo labaatan sano colaado in system oo kale la helo laakiin dowladdu waxay door biday shaksiyaadka siyaasiyiin hore ha noqoto aqoon-yahano ha noqoto dad ku takhasusay arrimaha ha noqoto ururada bulshada dad aan is oran karnaa leelehe waxay matali karaan dhammaan shacabka soomaaliyeed si taladooda iyo fikirkoodana uu noqdo mid saliima oo aada u lafaguri kara si madax banaana maaragtay talooyinkooda uga soo jeedin kara dowladda ergada shirka lagu casuumay ka qeybgalaysa intay leegyihiin ergada ilaa laba boqol ayuu qorshuu yahay oo ka kala imaanaysa dhammaan qeybahaas kala duwan haddaad dhegeystayaasha u iftiimiso shirkan muxuu noqonaya ma shir dib u heshiisiinba ma shir ammaanka looga hadlaya ma shir mustaqbalka soomaliya looga hadlaya waa shir looga hadli doono arrimo shan arrimood ugu waawen yihiin waa la socotaayo dowladda mandate-ka la siiyey wuxuu sheegaya laba kun iyo lix iyo tobanka in doorasho laga dhaqangeliyo dalka dowladda dambe imaaneysana doorasho ay ku timaado madaxweyne xasan sheekh maxamuudna aada iyo aad buu uga dhawaajiyey in ay maaragtay qorshihiisu uu yahay in dowladdan dowladda bedelaysa labada kun iyo lix iyo tobanka ay ku timaado si haddaba loo helo doorashooyin xor ah waxaa jira arrimo fara badan oo dastuurkiiyo qabyo ah u baahan in dib u egis lagu sameeyo si la rabo in dadkan ay dib u egaan oo ay fiiriyaan waxaa ka mid ah good governance iyo sidii lagu heli lahaa dowlad wanaag oo runtii doorasho ma la qaban karo haddaan hay-adihii dawliga si rasmia loosoo dhisin waxaa ka mid ah sidii lagu sameyn lahaa xisbiyadii u tartami lahaa doorashooyinka iyo commissionerskii ha noqoto kii maaragtay doorashooyinka waxaa kaloo kamid ah federalismka dhaqangelintiisa iyo sidee awoodihii iyo dhaqaalihii loo wada wadaagayaa oo maaragtay talooyinka noocaas ku imaan kara iyo midda shanaad oo kusaabsan sidii dowladdu arrimaha dib u heshiisiinta iyo iscasiinta ama in xal loo helo colaadihii hore usoo jiray islamarkaana dowladdu ay shacabka la wadaagto go-aanada ayaa arrimahaas ayaa ugu muhiimsan cabdiraxmaan ugu dambeyntii haddaan dib ugu yara noqdo waxaa jiray shirar mid kan la mida oo ka dhacay magaalada muqdisho oo talooyin lagu bixiyey waxaa ka mid ahaa shirkii dib u habeynta garsoorka waxaa ka mid ahaa kii loo qabtay waxbarashada mid kaloo looga hadlayay arrimaha xuquuqda aadanaha marka waxaasoo dhan aad fiiriso talooyinkii kasoo baxay shirarkaa hore ma yihiin kuwa dhaqan galay ama ay wax ka qabsoomeen ka hor inta aan loo gudbin shirkan kale ee aayaha iyo mustaqbalka soomaaliya looga hadlayo ha waa runta saa u sheegtay shir waxaa jiray oo dib u habeenta garsoorka talooyin kasoo baxdayna waa kan hadda dib u habeenta garsoorka ee socota ee dowladda ku dhaqmeyso istaraatiijiyada laga diyaariyey xukuumadda ay diyaarisay baarlamaankii la horgeeyey ujeedada marka tanna sidii oo kale ayay tahay waxbarashada sidoo kale isagana marka muhiimada kale ee ku lifaaqan waxay tahay oo dowladdu aada iyo aada u danaynayso bacdaha mandate-kan iyo mandate dowladda la siiyey haddana si looga baxo marxaladda aan ku jirno oo loo abuuro kalsooni shacabka gudihiisa ah islamarkaana dowladda ay uga qeybgeliso shacabka go-aanada oo masiiriga ah oo runtii taabanaya ayay tahay ujeedada ay dhammaan dowladda hay-adaheeda kala duwan baarlamaanka iyo madaxtooyadaba ay ka wada siman yihiin